shukri maxamed nuur oo kamid ah qurbajoogta kasoo jeeda gobolka mudug ayaa deeq dawo ah iyo qalabka naafada waxa ay ku wareejisay maamulka deegaanka ceeldibir ee gobolka mudug shukri maxamed nuur ayaa sheegtay inaanay ku filnayn dawadan iyo qalabka dadka naafada baahiyaha ka jira deegaanka balse ay bilow tahay tan waxaan ku wareejinayaa gudoomiyaha hiilo iyo gudoomiyaha ceeldibir alabtaan inay igala wareegaan qalabkan maanta meeshaan yaallo insha allah biidnilah gudoomiyaha deegaanka ceeldibir xasan macalin ayaa u mahad celiyey shukri oo daawadan jeebkeeda ka soo gaday waxaana uu sheegay inay gaarsiin doonaan dadka deegaanka ceeldibir dhammaantiin waa mahadsantihiin mahadcelin kadib waxaan rabaa ina caddeeya meeshaan inay ku wareejiyeen qalab isugu jira qalabkii curyaanada iyo qalabkii lagu baaraya sonkorta daawooyin runtii aan sidaana aad iyo aad ay deegaanka wax uga qabanhayaan waxaan rabaa inaan idhaahdo aad iyo aad u mahadsantihiin dal iyo dibad meesha joogtaan sidoo kaleeto shukri waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsan tahay inay soo iibisid dawadan maasha allah waa mahadsan tahay waa kaaga mahadcelina waxaan leenahay ilaahay ha kaaga dhigo sadaqo naftaada iyo maalkaaga iyo awlaadaada ha ku xifdiyo runtii reer ceeldibirna waa gaari doontaa insha allahu tacaala ma ahan markii koowaad gaarsiisid dawada koowaad ma ahan oo ognaha dhowr jeer ayaa gobolka mudug oo dhan wax ka qabateen haddana waa la gaarsii doonaa insha allahu tacaala qalabkaas curyaamada adigana khayd khayd aakhir allah kaaga dhigo annaguna insha allah mas-uuliyaddiina waa guda doonaa waa gaarsii doonaa ururkana waxaan leeyahay shaqadiina wacan iyo isku xirka aad isu kaa xiraysaan annaga iyo dalkeennii dabadda inta jirtaba aad aad ugu mahadsantii